Wasaaradda Beeraha Maamulka Jubbaland ayaa beeralayda maamulkaas u diyaarisay abuur loogu talagalay inay ku horumariyaan wax soo saarka beerahooda maadaama deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland uu ka curtay roobka gu'ga. Abuurkan ayay wasaaradda ka heshay meelo kala duwan waxaana lagu caawin doonaa beeralayda si loogu dhiirrigeliyo in ay wax soo saarka beerahooda kordhiyaan. Wasiirka Wasaaradda Beeraha Jubbaland Xildhibaan Jaale Maxamed Aadan ayaa sheegay in abuurkan uu yahay mid ay soo hubiyeen, isagoo ugu baaqay beeralayda inay tacabadaan beerahooda si looga maarmo in kaalmo la weydiisto dadka kale.
wasaaradda beeraha abuuro badan bay soo wadaa maxaa la yidhaahdaa meelo kala duwan aan ka helnay oo aan koontaroolnay oo kuwaalitigoodu fiican yahay waxaan rabaa inaan idhaahdo war ilaahay aan ka cabsanno ilaahay baryada inaan isaga barinno uu jecel yahay inaan bili'aadan barinno ma jecla inaan tabcanno oo xoogsannaa ilaahay ina faray wuxuuna siiyey dhulkaan tabcan lahayn wuxuuna siiyey roobkii iyo barwaaqadii wuxuu ina siiyey webiyo iska durduraya haddee inaan maalin walba bili'aadan ama wax la qeyrkooda dadkii soomaaliyeed ay bacadka u dhoobnaadaan oo guryihii magaalooyinka inta laga guuro bacadyada la fadhiiso si loo helo wax bilaasha loo helo anigu arrintaa inaan ka baxnaan rabaa oon shacabka reer jubbaland iyo shacabka soomaaliyeed buu soo jeedinayaa dowladda jubbaland iyo wasaaraddeeda beeraha waxay diyaar u tahay in ay waxay idinla qaban karaan idinla qabtaan ciddaan dhul haysanin dhul la siiyo iyo ay tabcadaan cidda dhul haysata ay tabcadaan lagu caawiyo saasaan diyaar u nahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayaa ilaahay aan isku xirno xooggeenna iyo dhulkeenna iyo tabaceenna aan isku xirno waxaan rabaa inaan idhaahdo reer jubbalanow beeraha inaan falallaan loo ballana beeraha aan falanno abuuradii waa diyaar